بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام إما عموم أو خصوص فيهما أو كل نطق فيه وصف منهما أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكنا وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم وخصصوا في ثالث المعلوم بذي الخصوص دلفت ذي العموم وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق فاخصص عموم كل نطق منهما بضد من قسميه واعرفنهما واتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون النكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة, بالعصمة وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل ثم انقراض عصره لم يشترد في انعقاد أي في انعقاده وقيل مشترد ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد بسم الله الرحمن الرحيم باب في التعارض بين الأدلة والترجيح أداكني باب وحباب أيهي في التعارض في بيان ما يفعل في التعارض تعارض كيئسك هورئماتنك waxaa dee laga yeelaya ama laguba samaynaya bayna aladilati adilada dhexdooda dhacay oo adiladii ay iyagu bal iska hor yimaadeen oo istacaarudayaan bal taas wixii dee tacaarudkaa lagu suulinayay ama lagaba yeelayay ee lagu samaynayay taas buu baabkeedii yahay iyowa tarjiixi tarjiixii adilada iyaduna marka la jamcin kari waayo la kala raajax yeelayay bal taasna duruqdii tarjiixa kolay iyadoon wax saasi aanainoogaba imanin jaanibkaas in yaroo koobanuun mooye ayuu baabkeedii yahay halkan waxa uu insha allahu tacaala abiyaadan soo socota aan ku arki doonaa nusuusta bal maalan qur-aankii iyo xadiidkii haddii bal dee ayagii istacaarudaan oo iskhilaafaan oo nas uu ku yimaado ama uu faa-iideeyo xukum kii kale xukumkii uu faa-iideynayay kaba duwan oo ay dhici karta dee meeshii labadoodii aynaan ku wada camal fali karin kani waxbuu keenayaa kana wax ka duwan buu keenayaa tacarudka caynkaas ah si lagu suulinayay iyo bal si iyada bal markaas waxyaalaha ama lagu jamcinayo ama laguba suulinayo ayuu baabkeeda yahay kale xaggan marka la eego tacaarudkaas adilada ku yimaada daahir ahaan buu ku imanayaa iyo ruuxii mujtahidka aragtidiisa ee dee markan waaqac eegniyo xaqiiqadii aan eegno adiladii sharcigee sugnayd inay isbuuxisay u timi inay isdhammaysay u timiyo wax isburinayo iskaba hor imanaya maaha waa ilaahay subxaana watacaala waxii xaggiisa kaba yimi hadduu yahay waxyigan la aqriyaya iyo hadduu yahay waxyigan dee xadiidkii rasuulkiian la aqriyahaynba waa wax ilaahay xaggiisa ka yimi ilaahay xaggiisa waxa ka yimina isburin iyo iskhilaaf kama imanayo ee laakiin inaga aragtideenna iyo ruuxii mujtahidka ee arka eegayay ayaa dee kolkolo daahir ahaan ay adiladii sacaaridaysa dee kollayna wixii lagu suulinayaa jirta marka xagga tarjiixuna iyadna waa labadii daliil mid ahaanoo la kala raajax yeelo weji awjuhda tarjiixe aada u badan kaba mid ah bartaas buu baabkeedii yahay koleyna waxay noogaba yimaadaa waa waxoogaa kooban laakiin yar qawaacid iyo dawaabid guud noqonaysa ayaa inoogaba imanaya ee waana jirtaayo oo masalada ama halkan aan hayno aimadu aad bay u bisleeyeen oo kutub khaasoo tacaarudkan iyo tarjiixa iyo kaba hadasha iyo kuwa dee kutubta roonroonay aad u bastiyeen intuba way jiraan iyo kuwa ay u gaar yeeleen oo dee weliba qayba ay madbuuc kaba yihiin wuxuu yidhi markaa naadimku raximahullahu tacaala tacaarudu nudqayni nudqiga halkana dee saan matigi yaraa kusoo aragnay marka marar horena waan soo aragnay waa ilaahay subxaana watacaala qowlkiisii iyo qowlkii rasuulka taas baa loo jeedaa oo marka laba aayadood oo qowlkii adigu dee ilaahay qowlkiisii ay iscaaridaan ama laba xadiid baa iscaaridaya ama dee aayad qur-aana daahirkeedii iyo xadiidisna daahirkiisa waxaan kaba fahmayno ayaa agteennii iskuba caariday umuurahaasay noqonayaan nudqigu waa labadii naas ee ahaa dee ama qur-aan ahaa ama xadiida tacaarudkood fil axkaami axkaamta figeed ay isku tacaarudaan yaatii waa imanaya calaa arbacati aqsaamin afar qaybood oo afar qaybood buu ku yimaadaa tacaarudkaasi ama dee waxyaalihii tacaarud kaba imanayee nusuusi ay isagaba hor imanaysay markii aan abyaada yar dee inshaad ahaan amaan aqriyayan carabka marinayay halkaa ya'tii calaa arbacatin aqsaami baan idhi iminkana calaa arbacati aqsaami baan leeyahay kollay taa hore tanwiinta la tanwiininayo waxaa keenayay wasanka oo haddii kale khalal baa kuba imanayay ee dee asalku waa tanwiin la-aan iyo in laysu idaafeeye see wasankaa keenayay inaan tanwiinno maanta arbacatin aan idhaahno markan wasan ahaan aqriyayna weeye ama marka kale uma baahnin yaatii waa imanayaayo calaa arbacati aqsaamin afar qaybood ayuu kuba imanayaa tacaarudkaasi imaa cumuumun aw khusuusun fiihimaa waa laba wajoo imaa cumuumun waa ima an yakuuna inuu ahaado oo fiihimaa labada nas ee iscaaride iskaba hor yimi cumuumun cumuum uu ku wada sugan yaho ujeedadu laba nas oo mid kastaaba caam yahay ayaa dee wixii ay ku kulmayeen bay isku caaridayaan balkaasi waa mid oo labadoodiiba waa caam laba nas oo caama iscaariday oo xukum axkaam ka mida isku caariday taasi waa suuro aw khusuusun fiihima aw yakuuna amase inuu yahayoo khusuusun khusuus markaa fiihima waa labadoodan lagaba helayo ay ku sugan yihiin dee khusuusun khaasnimo oo laba nas oo khaasa oo mid kastaaba khaasiya iscaariday markaa fiihima labadoodiiba way u taallaa ama calaa sabiili tanaasuc in labada nas ay caam yihiin waa suuro iyo labada nas ee iscaaridaya mid kastaaba inuu khaas yahay yadna waa suuro labaad bal taasi waa lababa arkaan aw amase kullu nudqin nas kasta nudqigi nas un weeye bal matigii buu inoogu soo cadeeyo halkii qiyaaska ama dee nudqiga ama caamka dabadi nudqiga waxaan ula jeednaa qowlkii ilaah iyo qowlkii rasuulka buu yihi salawaatullaahi wasalaamu caleyh haddaba nas kasta inuu yahay fiihi figiisa uu ku sugan yahay wasfun wasfi minhumaa labadaa wasfi ka mid ah oo labada wasfi ay noo horeeyey waa cumuumka iyo khusuuska marka ka saddexaad muxuu noqonayaa labada nasee iskaba horyimi daahir ahaan ee iscaariday waxa ku sugan labadaa wasfiyoo midkoodna waa caam midna waa khaas oo macnaa maaha labadaba mid kasta caamkiiyo khaasku inay ku sugan yihiin kaasi waa inoo dambaysa waa ka afaraade ee labadaa wasfi ayaa mid ka midi ku sugan yahay naskan dee kan kale caaridayo oo dee midkoodna waa caam midna waa khaas waa suuradii saddexaad ama qismigii saddexaad aw amase fiihi waxa ku sugan balbal nudqigan ama naskan waxa ku sugan kullun mid kastoo minhumaa labadii wej aan nooceen soo sheegnay ee cumuumkii iyo khusuuskii ahaa mid kastoo ka mida ayaa naskii gaar ahaantiisa ugu sugan wayuctabaru waana la fiirinayaa dee si ugu sugnaadaya naskii caam iyo khaas mar keliya u wada noqonayo waa la fiirinayaayo kullun mid kastoo min al wasfayni labada wasf kaba mid ah aan labadan wasfi kaba mid ah fii wejin weji baa loo fiirinayaa ujeeddadu macnaa naskan ayaa dhinac marka laga eego caam buu kaba yahay dhinac marka laga eegana khaas buu kaba yahay oo dee nas kaloo isaguna dhinac caamkaba ah wejka caamka ah wej kalena khaaskaba ah ayay kulmayaanoy xukum ama intii dee iyagu ay ku kulmayeena ka dhexaysayna waxay kale leeyihiin markaa tacaarud ma jire ayaa dee uu kani xukumka uu faa'iideynayabaa kii kale mid ka duwan faa'iideynaya keenaya bal markaa taas weeyaanoo labadii aw fiihi ay fi nudqi nudqiga waxa ku sugnaaday kullun mid kastooo minhumaa labadii wasfi ee cumuumkiiyo khusuuskii kaba mida naskii aan ka helayna keli ahaa oo jaanibna abya dhinac ama wejna caam buu ka yahay wejna khaas buu kaba yahay wayuctabaru waana la fiirinayaayo sadee cumuum iyo khusuus naski ay ugu kulmayaan weeye kullun mid kastoo min al wasfayni labadan wasfi ee nudqigan kuba kulmay kaba mid ah fii wejin wej baa loo fiirinoo ujeedadu jaanib iyo wej ayaa cumuumkan ama khusuuskani kaba imanaya jaanibkii dhinaca kale ama wasfiga kale uu kaba yimi aan ahayn dahara muuqday dahara iyada waa buuxin beydka lagu buuxiyey ama takmilo weeye wax macno inoo soo kordhinaysa imaka halkan ma jiro afartaa xaalo weeye afartii bal wuu inoo dhigan doonaa ama mid mid buu inoogu soo dhigan doonaa marka waxa adigu afartii dee way muuqdaanoo waxa ujeeddadu ay tahay labada nas ee tacaarudku kaba dhexeeyo ayaa bal suuro ama wej waxa weeye labadoodii waa caam weeye kaasi waa wej waa nooc nooca labaad labadoodiiba laba khaas weeye oo midna cumuum ma laha waa markaa isna nooc qismiga labaad ka saddexaad waxa weeyaan midkood baa caam ah midna waa khaas oo caam iyo khaas baa tacaarudaya dee halkii takhsiiskiina waa ti aynu kuba soo marnay qaybaha amhilad noocaasa balkaasna waa ka saddexaad kii afraad muxuu noqonayaa macnaa mid kastoo labada nas ee istacaarudaya kaba midi dhinacna caam buu kaba yahay dhinacna ama wejna khaas buu kaba yihi mid kastaaba oo labadoodii dee markaa suuradan ay suuradan dee mid kasta cumuumkiisu shamlinayo waxay la kala gooni yihiin kuma kulmayaan oo mid kasta xukumkiisii dee wax caaridaya ma jirto waa sideedii baa loogu dhaqmayaaye cumuumkan baa dee tahalkan bay ku kulmayaan oo dee cumuumkani wuxuu keenayabaa kii kale wax ka duwanisna uu keenayaa suurad ayay ku kulmayaan halkaasaa tacaarudkooda uu kaba imanaya bal saddex afartaa nooc weeye afartaba si lagu dhow markaa lagu suulinayo tacaarudka ama wixii aan kaba yeelaynay tacaarudkaasi markuu yimaado isagaa inoo sheegaya bal haddaan laqbada ku laabma tacaarudu nudqayni fil axkaami yaatii waa imanayaa calaa arbacati aqsaamin afar qaybood ima cumuumun cumuum ama ima an yakuuna inuu yahay oo la helo cumuumun cumuum oo fiihimaa labada nas ee iscaariday fiigooda ku suganoo mid kastaaba caam yahay aw khusuusun ama khusuus fiihimaa labada nase ama labada nudqee iscaaridaya ku sugan oo mid kastaaba khaas yahay aw amase kullu nudqin nas kastaba fiih inuu fiigiisa ku sugan yahay wasfun wasfi wasfigaasoo minhumaa labadaa wasfiya hore cumuumkiiyo khusuuska kaba mida oo midkoodna waa caam midna waa khaas markaa midba wasfibaa ku sugan kii kale kii ku sugnaa aan ahayn aw amase fiihi waxaa nudqigii ku sugan kullun mid kastoo minhumaa labadii wasfi ka mida nudqigii keliyahabaa labadii wasfi mid kastoo ka mida waa cumuumkiiyo khusuuskii aan ka helayna wayuctabaru waana la fiirin waa si dee ay mar keliya ugu kulmayeen nudqi keliya kullun mid kastoo min al wasfayni labadan wasfi cumuumkiiyo khusuuskii naskani leeyahay kaba mida fii wejin baa loo fiirin dahar bal haddaba markaa suurooyinkaistabay noqonayaan bal aan laqbada horta ku yar horeeyo si aan macnaha ugu soo noqonno faljamcu jamcin la jamciyo baynamaa kii dhexdii tacaaradaa iscaariday oo kuwan dee hunaa halkan waa meeshan aan hayno ee dee baabkan tacaarudka ama halkan waxaan iscaariday waskana haddii laftigii hunaadana inooguma isugnayn kitaabkii horuu nadminay imaka halkana koley dee wasankii wixii u buuxinayeen adugu wixii iscaariday iskaba horyimi in la jamciyo fil awalayni labada suure ee hore oo waa kaa cumuumku uu ku sugan yahay oo ujeeddadu mid kastaaba caam yahay iyo suurada labaad ama qismiga labaad oo ah labadooduba inay khaas yihiin jamcin la jamciyo ayaa waajibun waajib ah in amkana hadduu suurto galo jamcigaasi alifta amkana iyadu waa lilidlaaqan waxaysu meeloo laa imkaana suurtagal jamcin la jamciyaay suurtagelaysa aanay jirinoon la jamcin karahayn fatawaqufu falwaajibu waajibku waxa weeye atawaqufu ka joogsii camalfal labadoodiiba lagu camalfale laga joogsado ayaa waajibku noqon maa lam yakun haddaanu ahaanin taariikhu kullin mid kastaba taariikhdiis iyo waqtigii uu yimi ee nusuulkiisa hadduu qur-aan yahay ama wuruudkiisa hadduu xadiidkii rasuulkii ilaahay yahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh yucrafu mid la garanayo aanu noqon fain caribnaa haddaan ogaano waqta kullin mid kasta waqtigii oo minhumaa labada nas ee iscaariday kaba mid ah aan ogaano oo dee say u kala horreeyeen baan garanaynaa fathaani kii labaad ee marka dambe ama soo degay ama marka dambe soo arooray naasikhun mid nasakhaya weeye limaa taqadama wixii horeeyey ayuu nasakhaya saddexan bayd sheekhu raximahullahu tacaala wuxuu inoogu sheegay bal sida tacaarudkii lagu soolinayo marka labada nasba ay wada caam yihiin ama labada nasba ay wada khaas yihiin shaarixan anigu aan hayaa ladayfulisharaadka wuxuu kaba dhigayaa saddexda bayd inay markay labada nas ay caam yihiin un uu kaga hadlay laakiin markay khaas yihiin aanu kaga hadlin oo sidaa daraaddeed buu isagu bayd kale xaggiisa kala yimid nadmiyuu leeyahay dee asalkiiba way kuba sugnayday isaga ka tegay oo bal markaana u buuxinaya laakiin hadalkiisa labadiba way noogu dhanyihiin idaafo iyo maanta wax kale oo la raaciyo la yidhaah waa ka tegina halkan maba jirto oo isagu fil awalayn danbuu kaba dhigay inuu marka labaduba ay wada caam yihiin labadasoo wada caam u awalayntahay laakiin hadalku taa maahe waa marka cumuumkii iyo khusuuskii labaduba waa isla xukumuun maanta bal markaa maxay tahay oo suurad ay noqonaysaa haddii laba nasoo mid kastaaba caamya ay ama mid kastaaba uu khaas yahay ay iscaaridaan oy iska hor yimaadaan dee horta waxa ugu horeeye aan la nimaadno in tacaarud ku suurinayno waa jamcin jamcin aan jamcinay noqonaysaa waxa ugu horeeye in tacaarudkaa ku suulinayna kolley jamcintiina dee waxay noqonaysaa inaan mid kastaba ku xambaarno xaalo ka duwan kii kale waxaan ku xambaarnay inay mid kastoon sidiisii ku dayno jamcini meeshii ma imanayso ee waa inaan kana waxa weeyaan xaalo ku xambaarno kan kalena xaalatiyo kale ka duwan macnihiisii aan kaba dhigno sida aan kuba jamcino haddii jamcintaasi dee xataa nooc ta'wiilbaha ku sugnaadee ay suurtagal tahay iyada wax kaloo loo kacaa ma jirto waayo haddaan tarjiix u kacnana labadii daliil mid ahaan baan ka tegaynaa haddii aan naskhi xaggii kaba dhignaan u kacnana labadii daliil mid ahaanun baan kaba tegaynaa laakiin jamcinta labadoodii oo lagu wada camal falaa ee meeshii imanaysa inta labadii daliil mid kastaba aan ku camal fali karnana iyada taas uma kacayno ama uma bade inaan midkood meesha ka saarnoon ilqayno oo waxa ka horeynayo oo ka mudan labadii daliil oo bal si inta la jamciyo lagu wada camal falo markay taasi suurtogeli weyday duruqda kale imanayaan bal horta taasba weeye wuxuu ka cabirayna jamcintaasi inay waajib tahay bal iyada bal markaa waa suuro oo inta aan inoo suurto gelayso labadii nas inaynu isu geyno oo dee midba aan wixii kii kala keenaya wax ka duwan ku xambaarno iyada markaa waxa weeye taasun baan ku dhaqmaynaayo oo wax kale uma kacayno taasaana waajib noqon tacaarudkina waa suulaya bal maalan xadiidkii markaa saxiixa muslim kuba sugnaa rasuulka ilaah yidhi alaa ukhbirukum bikhayri shuhuud alladii yaati bishahaadatihi qabla an yusalaha rasuulku wuxuu sheegay dadkan markhaatiyadaa ka ugu khayr badani inuu yahay ka isagu shahaadadiisa la imanaya inta aan laba weydiin oo iyadoo ninkii markhaatiga u ahaa aanu odhan kaalay markhaatigii ii fur dee dacwana ay meeshii jirtaba cidba aanay weydiisan kala soo degdegaya ee markaa u sheegay markhaatigii furaya kaasi inuu shuhuudda u khayr badan yabaa xadiidkaa kuba sugnayd xadiidkii saxiixayn ee rasuulkii ilaahay uu inoogu sheegay quruuntu say u kala fadli badan tahay ayaa waxaa markaa quruunta mufadalada ah dadka dabadood imanaya muxuu kuba sheegay waxaa dabadood iman qowmun yashhaduuna qabla an yustashhaduu iyagu markhaati furaya inta aan cidba markhaati weydiin waana wasfi dami oo dadkii markuu yidhi rasuulka ilaahi khayrakum qarni uma aladiina yalumun uma aladiina yalumun dadkii quruuntaa ka dambeeyey maxay waxyaalihii ka dhacay maaha markhaati ay iska furaan iyadoon cidba weydiisan iyagoo dee intay nadaraan nadarkoodii aan oofin iyagoo dee adduunyo iyo dayibaadkeeda ku tamatuceeda ay noqdaan naaxnaaxaan oo ay burbuurnaadaan iyo waxyaala saas intuba waa awsaaf dembi marka ashahaada qabla alistishhaad waa madmuum xadiidkanna maxay bal waa khayr shuhadaa buu kaba dhigay marka dee tacaarud baa jiraya waa laba caam oo meeshii iscaaridaya marka maxay noqotay inay culimmadu taa ku jamciyeen waxay ku jamciyeen laba xaalunbay ku kala xambaareen kan alla uhbirukum bikhayri shuhadaa rasuulkii ilaah yidhi khayriyada loo sugay waa markaa ciddii bal markhaatigan lahayd ee uu xaqiisii dee waxa uu lahaa uu isagu markhaati ka ahaa maantana xaqi waa kan dee khatar kuba jire la dafirsan yahay dacwo ay noqotay ma ogo kama warhayo inuu markhaati ninkani u ahaa kamaba warhayo bal markaasaa dee inay kole daanu ka warhayna hebel baa ii markhaatiya ma odhanayo kiibaa deeta laba yimi hor ruuxii u markhaati furay si aan xaqani uba dayacmin waxaaba dhici karta ruuxii inuu dhintayba ogaayo dad warataa waxoodii ay tan yihiin kaas baa adigu xadiidka ay kuba xambaareen kan kalena ruuxii xaqa lahaa waa ogyahay uu ka warhayaa weli mu weydiisan lasoo degdeg wuu lasoo degdegaa wasfiga madmuumka dee waqtigeedna maaha shahaado waqtigeed maaha shahaadadii istishaad bay meeshii noqon layd iyo dee amaam qaadi oo kale laba ayay ku kala xambaareen labadii nasna markaa labadoodiiba waa lagu camalfalayaa way wada joogaan marka haddii jamcintaasi suurta gelayso iyada bal markaa taasi waxay noqonaysaa wixii bal maalan aan ku wada camal falaynaa labadiiba aan ku wada camal falaynaa taas markii laba khaasiina taasoo kale haddii laba nasoo khaasi labadiiba aynoo meeshii ay iyagu ku kulmaan oo ay iscaaridaan oo kale iyadna sidaasu baan yeelaynaa bal marka ugu horeysa taasi waa mithaal kolle amtiladan qayba waan soo aragno dee sharaxii hore aynoogu soo horreeyo markaa kuma sii dee haddaan sila ku wada joogso waqtiga inaga dhacaya marka taasi waa mid haddii marka ay suurtogeli weydo maxaa meesha imanaya tawaquf buuliya laakiin tawaqufka waxaa ka horeeya horta tan uu sheegay ee ah dee isaguba w mood si hab tartiiba umuu sheegina horta taariikhdii baan baxtiyaynaa haddii ay noo suurtogeli weydo jamcini taariikhdoodii baan eegaynaa haddaan taariikhaan ku ogaanay inay kala horeeyeen kii horena mansuuq baan kaba dhigaynaa ka dambana naasikh ee kii dambaa camalkii yeelanaya kii horena camalkiisii waa meesha uu kaba baxaya waa taas markii taas aan weyno taariikhduna imika halkan ama naskigu ixtimaal kuma sugnaado ujeedadu malaa saasa kana horeeye ixtimaal maaha waa in la hubo inay kala horeeyeen markaas baa midna naasikh laga dhigay midna mansuukh haddii taasi ay suurtogeli weydo markaasaa maxay noqon in la kala raajix yeelo duruqda tarjiixna kolley way badan tahay dee barhkood baaba dee boqol iyo dheeraad gaadhsiiya walow dee usuushayso ay malaa koobnaanayso dee toban ay kaba yaraan sida suyuudi oo kale boqolka iyo siyaadada inuu toban uu kala toddoba u kala saaro oo kale kolay saaxib alictibaar oo kalena ilaa konta waj oo murajaxaadkaas ayuu soo arooriyaa muqadimada kitaabkiisa alictibaar fi naasikh walmansuukh min alaathaar bal marka haddii jamcini suurtamee tarjiix suurtagelaya waan kala raajix yeelayna kii raajixaan qaadanaya kii marjuuxaan ka tagayna marka taasna suurtageli weydo ee ay nagu adkaato ama inoo muuqan weydo waxaa dhici karta ruuxan inaanay muuqanin ruux kale uu ku kala raajix yeelaa ruux kale uba muuqato ama mujtahid kale maxaan yeelaynaa marka tawaquf labadaba camalfalkii markaas dee waynay labadoodiiyo kuma wada camalfali karayno midkoodna kii kale kama mudna markaa waan ka joogsanaynaa weeye kolley waana suuro naadira waana dee tawaqofku ilaa ay ka muuqanayaan bal labada wej wixii kala raajix yeelaya intaas wey labadii caam iyo labadii khaas sidaasaa laga yeelaya intaas baanu inoogu sheegay saddexan bayd laqbadan ku laabmi faljamcu jamcin baynamaa kii dhexdii tacaaradaa iscaariday hunaa meeshan halkan aan haynee dee tacaarud jamcin la jamciyaa fil awalayni labada hore waa marka cumuum dhexdooda yahay oo mid kastaa caam yahay ama khusuus uu labadiiba ku wada sugayo mid kastaaba khaas yahay waajibun waajib weeye inamkana hadduu suurto galo jamcigaas inamkana aljamcu waxaysu meeloo laa imkaana macnaha waa suurtagal jamcini uu suurtagalaa aanay jirin oo jamcini suurtagalahayn fatawaqufu falwaajibu waajibku waxa weeye atawaqufu joogsi laga joogsado labadaba camalfalkii lagu camalfalayay maa lam yakun haddaanu ahaanin taariikhu kullin mid kastoo labadooda kaba mida taariikhdii wuruudkiisa ama nusuulkiisu yucrafu mid la garanayo aanu ahayn fain calimnaa haddaan ogaano waqta kullin mid kasta waqtigii oo minhumaa labada nas kaba mida waqtiguu yimi ama aayadani soo degtay ama xadiidkani soo arooray aan ogaano fathaanii ka dambeeyey waa ka labaad ayaa naasikhu nasakhaya labaadku waa inuu waqtigii dee isagu dambeeyey weeye limaa taqadama wixii horeeye kii horeeye ayuu nasakhaya oo naasikhiya mansuuqay noqon de haddii taa la waayana waa tarjiixi tarjiixa dabadeedna waa tawaqufkii وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم وحر وخصصوا وخاص يالين في الثالث كي صدحاد المعلوم لأغا كصدحاد وأقسامتي كوين كبصو مري أو محي تيوا متكودنا عام بو أها من نوا خاص oo waa kay saddexaad marka leega xagga aqsaamtiise aw fiihi markaasoo aw kullu nudqin fiihi wasfun minhumaayo midkoodna waa caam midna waa khaas waxay ku khaas yeeleen bidil khusuusi kii khusuuska u saaxiibkaabaa waxay ku khaas yeeleen lafda dilcumuumi cumuumka ka u saaxiibkaa lafdigiisii maxaa beydkana uu sheekhu inoogu sheegaya waa qismigii saddexaad oo qismiga saddexaad waxa weeyaan midkood waa caam midna waa khaas bal marka midkoodna caam yay midna khaas yay iyada aad bay masaladu u sahlan tahay waxaana imanaya halkii aynu soo maray mukhasisaadkii mutasilkaaba aynu kuba soo maray ayaaba imanaya munfasilkaabaan u jeedaa amhiladeedii aynu kuba soo maro markaa iyada sidaa lagu jamcin markaas meeshii tacaarudka lagu suulinaya waxa weeye kii caamka ahaa ayaa la khaas yeelayaayo kan khaaska ama ha ka horeeyo wuruudka ama nusuulka ama ha ka dambeeyo dabal maalan adigu mar ha wada yimaadeen taa ma eegayno oo taariikhna ma eegayno ee kii khaaskaabaa waxaan ku khaas yeelaynaa cumuumkii ayaan ku khaas yeelaynaa amhilada horeynu u soo maray bal xadiidkii bal maalan ahaa fii maa saqat isamaa waalcushru wixii samadu ay waraabisee roob ku baxay cushri baa ka waajibaya maadu alfaadii cumuumkay ahayd waa nas iyada waxa weeyaan dee caamana ah bal markaa caam muxuu kuba yahay oo imaka halkan dee wax yar iyo wax badanba kol haddii ay roob lagu waraabiyey inay saka ka waajibayso cushri kaba baxayo laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa isaguna muxuu yahay wixii shan wasqi waa khaas shan wasqi gaadhsiisan ayay saka ka waajibaysaa ee hadduu intaa ka yaryahay saka kama waajibayso maxaa markaa aan samaynaynaa khusuuska kan ee khamsata awsuq baan cumuumkii kaa ku khaas yeelaynaayo markaa maxaa inoo soo baxaya wixii samadu ama roob lagu waraabiyey ee shan wasqi gaadha ayaa cushri ku sugan yahay haddii uu intaa ka yaryahay kan khusuuskiisii baan qaadanay oo markaa shan wasqi wax ku khaas yeelayeyo markaa dee meeshii saka kama waajibayso marka adigu labadii nas ama ha kala horeeyan ama ha kala dambeeya haddii midkood caam iyo midna khaas yahay ka isagu khaaska ah ayaa horeynta leh oo cumuumkii ka kale aan ku khaas yeelaynaa intaasbaa tacaarudkaasna ka yimi midkood oo caam ah midna khaasa aan ku suulinaynaa intaaba weeye bal taasi waa ka wakhasasuu way khaas yeeleenoo fi thaalisi kii saddexaad oo marka midkood caam iyo midna khaas yahay almacluumi la ogaayo de waa kan dikr halkan aynu kuba soo ogaanay bidil khusuusi khusuuska ka u saaxiibkaa waxay ku khaas yeeleen lafda dilcumuumi cumuumka kii u saaxiibkaa lafdigiisii bay ku khaas yeeleen wuxuui kii ugu dambeeye muxuu ihi wa fil akhiiri ka dambe ama kii ugu dambeeye weeyaane shadru kulli nudqin nas kasta qaybtii ama barhkii oo min kulli shiqin dhinac kasta oo labadii dhinacee isticaarudaya xaggiisa ka ahaaday waa qaybtiisan iyo nuskiisan sida khusuuskiisaoo kale xukmu daaka nudqi nusqa ama nudqiga ay iskhilaafsan yihiin xukumkiisa weeye hadalkan uu iminka halka yidhi hadalkiisa dambaa fasirayeen fakhsus markaa ku khaas yeel cumuuma kulli nudqin nas kastaba cumuumkii oo minhumaa labada nasee iscaariday kaba mid ah ee dhinacna khaaska ka ahaa dhinacna caamka kaba ahaa bididi cumuumkaa didkiisii oo khusuuskii min qismayhi labadiisa qaybood kaba mid ahaa ku khaas yeel wacrifanhumaa waa takmilown aqoonsano taasoo garo bal imanka halkanna waxa weeye laqbada waan ku laami doonaaye waxaa iscaariday laba nasoo mid kastaaba dhinacna uu caam ka yahay dhinacna khaas ka yahay ayaa suuradii ay ku kulmayeen bay isku caarideen kole amiladu way tacaduday kitaabkii horena miaal baan kuba soo aragnay miaalkiisii haddaan uba laabmo aayadii ilaahay inoogu sheegay haweeneyda laga dhinto cidadeedu inay afar bilood tahay siiqo cumuum bay lahayd oo waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan bal markaa dee yatarabasa arbacata ashhurin wacashran taasi waa midoo markaa aayadaas xagga waxayn dhinac markan ka eegno caam bay kaba tahay dhinac markan kaba eegnona khaas bay kaba tahay dhinacay caamka kaba tahay dumarkii markaas waxaynme khaaska kaba tahay waxay khaas ku tahay dumarkii laga dhintay dumarkii kale kuma jiraan dhinacay caamka kaba tahayna haweeneydani hadday uur leedahay iyo haddii aanay uur lahaynba dee lafdiganine waa haweeney laga dhinta ee lafdigu wuu shamlinayaa jaanibkaa caan bay kaba tahay taasi waa midoo waa xukma aayad kale ilaahay muxuu ihi wa ulaatul axmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna dumarkii uurka lahaa ajashoodu waxa weeye ama cidabaxoodu waa inay dhalaan aayadani dhinac khaas bay kaba tahayoo dumarkii uurka lahaa unbay khaas ku tahay marka tii aan uur lahayni ma soo gelayso laakiin jaanib bay caam ka tahayoo tii la furay iyo tii laga dhintayba waa ulaatul axmaal tii laga dhintay uurka lahayd aayadan xukunkeedu waa shamlinaya tii iyada waxa weeyaan aan uurka lahayn bal markaa markii haweeneyda la fureenay uur lahayn waxa weeye iyada taasi meesha horta kumaba jirto haddii haweeneydii la furo maye waxaan leeyahay oonay uur lahayn haddii haweeneydii bal maalan taasi laakiin la furo iyadoo uur lena dee aayadan baa inoo caddaysay suuraday ku kulmayaan muxuu noqonayaa waa haweeneydii laga dhintay ee uurka lahayd aayadaasi dhinacbay ka haysataayoo dee cumuumkeedii muxuu keenayay afar bilood iyo toban inay ku ciddo tirsato aayadana dhinac bay kaga timi oo waxau keenayaa de haweeneydaas keenay uur bay leedahay markay cidda baxdo ama ha dheewaado ama ha dheeraadee markay dhashaba inay cidda baxdo halkaasay ku kulmeen meelahay kale leeyihiin iyada taas tii laga dhinteen uur lahayd aayadan kale dee shaqaba kumay lahayn tii waxa weeyaan la furay iyada waxa weeyaana aayadan kale may keenahayn ee waa tii laga dhintay uurka lahayd baa labadii aayadood midba xukun bay keenaysaa cumuum baanay ku keenaysaa aan ta kale keenahayn seebaa tacaarudkaa lagu soolinayaabaa meeshii taalla in waxaweye aimada qaarkood markay tacaarud ka arkeen dee ibnu cabaas iyo ama cali ibnu abi aalib ee lagaba soo noqliyo waxaabay yidhahdeen taasoo kale ciddatuhaa aqsa ajalayn haweeneydaasi waxay ciddadeedu noqon labada ajalood kolba ta dheer haddii afartii bilood iyo tobanka ay dhammaadaan weli iyadoo uurkii leh waxay noqonaysaa dee uurkii ha sugto haddii in ay dhasho iyadoo weli afartii bilood iyo tobankii harsayin afartii bilood ansugta iyo tobankii waayo labadiiba eeg cumuumkii waa nooc camalsiin ah labadiiba ay ku camalsiiyeen oo ciddadoodu aqsal ajalayn laakiin maanta maxaa jira halkan kollay san uu inoogu dhigtee ah mid kastaba cumuumkeeda ama khusuuskeeda inaan qaadanoon cumuumka ta kale ku khaas yeelo marar unbay suurtogelayaan adilada qaar unbay ka suurtogelayaan sida halkan oo kale iyo meeloma suurtogelayaan marka waxay noqonaysaa labadan cumuum baan eegaynaa labada cumuum baan kala raajix yeelaynaa keebaa raajixa marka kolba labadaa cumuum kan raajax yeelo ayaan qaadaynaayoo kii kale aan ku khaas yeelayna markaa suuradan maanta waxaa dee raajixa cumuumkan aayadda dalaaq wulaatulaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahunna isaga ibnu mascuud oo kale ee waa xuulahaadee waa isagoo taa kuba tegaya ayuu odhan jiray suuratu nisaa alqusra isagoo kuba dhaaranaya waxay soo degtay suurat nisaai duula bal markaa horteed wuxuu uga jeedaa suurat nisaa qusrana wuxuu uga jeedaa suurat dalaaq suurat nisaai duulana wuxuu uga jeedaa suuradda baqara dee bal markaa way soo kala dambeyn tanaaba dambeyseen laakiin maxaa xaasilku yahay dee axaadiis baan haynaa sida xadiidkii subeycat alaslami oo rasuulka ilaahay iyadoo ayaana dabadeed umushay uu yidhi waad cidda baxday marka haweenaydii haddii laga dhinto oy uur leedahay uurkeedaasunbuu ku xidhaya ciddabixeedu haddii isagoon weli ilkii lagu ridin laakiin naftu ay kaba baxday ay dhasho way ciddabaxaysaabay markaa noqonaysaa way ciddabaxaysaabay noqonaysaayo marka maxaa inoo raajax noqday cumuumkii waa ulaatulaxmaali baa raajaxa cumuumkaas baan deeta ku khaas yeelaynaa cumuumkii kale aayadan suuratu markaa ciddada wafaadku ay lahayd oo waxay noo soo baxaya ee waxaan cumuumkii aayadii baqare aan ka soo reebaynaa haweenaydii uurka lahayd oo dumarkii laga dhintay aan uur lahayn ayaan ku koobaynaa dumarkii laga dhintay ama dumarkii laga dhintay uurka lahaa aayadda dalaaq ayaan xukunkeediisa markaa imika halkan mid kasta cumuumkeedii iskumaynaan khaas yeelin ee labadii cumuumid ahaan waa cumuumkii dalaqin aayadan dalaaq kuba sugnaa ayaan kii kale ku khaas yeelay waana kolley xukumka inta badan inoo suurtogelayo taa kolley xaqiiqadu halkan waxay noqonaysaa labadan cumuum kolba ka raajaxa mid waan kala raajaxa yeelaynaa tarjiix baan u baahanay kolley halkan marka labadii cumuum kolba kii raajaxa noqday ayaa dee isaga la horraysiinaya oo kii kale cumuumkiisii lagaba horraysiinaya wa an tajmacu bayna aluktayn iyo wamaa malakat aymaaniku baaba sidaasoo dee sida cuhmaan ibnu cafaan iyo lagaba soo naqliya agtiisa intay isku tacaarudeen inuu yidhi axallatumaa aayatun waxarramatumaa aaya oo kale bal markii waxa weeye milkalyamiin iyo laba walaalood ay noqdaan oo kale dee kolleyna culimmadu waxay raajax yeeleen wa an tajmacu bayna aluktayn bay cumuumkii wamaa malakat aymaanikum kaba raajax yeeleen bal markaa kolley labadan cumuum baan horta kala raajax yeelaynaa mid mid baan kii kale ku khaasilin marka laakiin adilada qaar way suurtagal in labadoodii ay isku noqdaan oo ka cumuumkiisiina kii kale waxaweye ka khusuuskiisina cumuumkii kale aan ku khaas yeelo ka khusuuskii ulaana cumuumkii kale aan kuba khaas yeelo meelmeel bay suurtogelayaan oo barhkood mithaal ay ugaba dhigaan xadiidkii idaa balaqa almaau qullatayn iyo xadiidkii kale ahaa khalaqa almaau dahuurun laa yunajisu shayun bal istifnihi daciifba haba ahaadee laakiin lagu ijmaacay ilaa maa khayara markaan eegno oo in marka ay yidhaaheen waa laysku yar takhsiisin karaa labada dhinacba laakiin ta badan tarjiix bay suuradani u baahanaysaa labada cumuum la kala raajax yeelo marka cumuum kii raajix noqdayna kale lagu khaas yeelo kolli amtilo kala duwanna suurooyinkani way imanayaan sida axaadiistii salaad kuba timi salaada subax dabadeedna salaad la tukanay nahyiga oo kale ama salaada casar oo kale iyo axaadiistii iyadna ama xadiidkii kuba yimi ruuxu markuu masjidka soo galo inuu dee aanu fadhiisan ilaa laba ragcadood tukado oo kale ee suurooyin way kala leeyihiinoo waqti aanu awqaaddii nahyiga ahayn hadduu ruuxu masjidkii soo galo xadiidkii a idaa dakhala axadukum almasiya falaa yajlis xataa yusaliya ragcatayn baa xukumkiisu haystaaye waa inuu tukado wax caaridaya maba jiraan haddii uu bal maalan masjidka aanu soo gelin iyadoo waqtigii nahyiga la joogana ama salaada aan sabab lahayn meeshii ay jirtana dee xadiidkii nahyiga isaga wax caaridaya ma jira lagu camalfalayaa salaad lama tukanayo maxay iskaga hor imanayaan oo mid kastaana dhinacna caan buu ka yahy dhinacna khaas buu kaba yahy labada daliil hadduu bacda salaati subx qabla duluuci shams ama bacda salaati alcasri qabla quruubi shamsi ruuxu masjidkii soo galo nahyigina waa taa yaala laa salaata dee waxa weeyaan bacda waxa weeyaan dee bacda subxi walcasri oo kale iyo amarkana waa jira tukada oo kale dee way dhici kartaa meelo qaarkood iyo manaadiqda qaarkood dee madhabiyi baa marka horeba tahay inoo sii kala sareeyo shaaficiyadoo kale dee mandiqadeedna iyo dee qolooyin kale xadiidkana hore wixii sabablay ka soo reebaan oo uu iska tukan karaa weeye meelaha qaarkoodna de waxaa dhici kartaba in lagu fadhiisiyo laydhamay iminkaa tukadna fadhiisa adoo masjidkii soo galayba taasoo kale in oo aimada qaarkoodna ay kuba tagaan nahyigu inuu horeynayo sidaa daraaddeed waqtiga nahyiga inaan la fadhi- la tukanayn salaadii la iska fadhiisanayo kuwa qaarkoodna dee malaha qolooyinkan aad kolkol meelaha qaarkood lagu arkay iyadoo ay mar hore soo galeen oo maqribna aadaankiisii la sugayo taagnaada uun walahi waxay isleeyihiin labada bal seebaad eh, labadoodii kooda xaga falowda muhimkooyin suuradaas oo kale dee kolley jaanibna culimmada waxay raajax yeeleen xadiidka dukuulko sababta waxa weye isaga wax takhsiisi kuma iman axaadiida nahyiga salaada cas iyo subax iyo salaada casr dabadeed la iskaba nahyay takhsiisyo kala duwan baa ku yimi oo rasuulka ilaahi waa la arkay isagoo bacdalcasr tukanaya bacda salaati subxina nin labadii sunnihii kaba horreeyey tukanaya rasuulku u arko markuu ogaadaydi waa iskaba daayey ruuxii intuu aqalkiisii ama wuxuu kusoo tukaday ama jamaaco yar masjid soo galay iyadoo weli lagu tukanayo iyadoo salaad sunna u tahay dee ama casr ha noqoto ama subaxe waa u jidaysan tahay inuu dadkii laba tukado macnaa cumuumkaasi uu fadhmay oo waxyaalaha laga soo reebreebay laakiin cumuumkani waa sidiisii laba cumuum oo midna takhsiis kuma yimi midna aanu waxba kumayn hadday kulmaanna ka aanay waxba ku iman bay horraysiiyaanoo dee bal markaa waxaa adiladna ay kolley inoogu noqonaysaa mid aan ku wada camal fallo iyadoo wixii sabab lana layskalaba yimaado wixii kalena layskaba daayo oo kale Eh, laakiin waxaan uga jeedaa waa suurooyinka ay ku kulmayaan oo jawaanib bay ku kulmayaan jawaanibna way kala leeyihin marka taasaa u baahan si tacaarudkii loo suuriyo laqbadan ku yar laabeen wuxuu uhi wafil akhiiri ka dambe beydka horena kolley dhadhankiisu ma sii macaano kitaabkii horena kuma sugnaynba een, cibaaradan dambuunbaa kuba sugnaydee shadru kulli nudqin nas kasta qaybtiisu shadrina dee juska iyo niska iyo waa talaydha waa qaybtiisa khusuuskiisii oo kale oo min kulli shiqin shadrigaasoo min kulli shiqin dhinac kastoo dhinacyadii istacaarudayay ka mida xaggiisa ka ahaaday shadrigaasi xukmu daaka nudqi naskaa kale isaga caariday xukmkii noqonaya macnuhu muxuu noqonayaa khusuuskii naskani lahaa nudqigani lahaa ama naskani lahaa ayaa cumuumkii kale aan ku khaas yeelaynaa markaa dee nu- wixii khusuuskani keenayay baa naski kale cumuumkiisiba xukumkiisu noqday waana hadalkan uu imika halkan dhigtay unbaa taa ujeedadiisu ay tahayo markaa sidaa daraaddeed fakhsus khaas yeel cumuuma kulli nudqin nas kasta cumuumkiisii uu lahaa minhumaa labada nas ee iscaaridee midna dhinac- dhinacna caamka kaba ah dhinacna khaaska kaba ah bal taa cumuumkiisa waxaad ku khaas yeeshaa bididi macnaa didkii oo cumuumka maxaa u did ah khusuuskii ayaa u did ah waa khusuuskii min qismihi labadiisan qaybood uu kaba kooban yahay kaba mid ahaa wacrifanhuma garotaas waa iska tagmino bari yar baan halkan ka raacinaya jamaaca inta waqtiga tobanka mir qabluijmaac ijmaaca baabkiisii weeye waana dee daliilkii saddexaad ee adiladii sharciga ahayd kaba mid ah kitaabkii iyo sunnihii sunnihi weliba qayba inoo dambeeyo weli oo akhbaartiiba inoo dambaysa iyo ijmaacii qiyaaskiina waa dambeeya marka wuxuu idhi isagoo inoo tacriifinaya maaha kii luqawiga ah kii istilaaxiga ah huwa ijmaacu itifaaqu kulli ahli lcasri dadkii casarka ama zaman u ehelka ahaa dhammaantood iswaafaqooda ay iswaafaqaan baa la yidhaah ay culamaa fiqi dee dadkii oo dhan ma wada ahaye waa fiqiga culimmadiisii iyagana waa intoodii mujtahidiinta ahayd ay iswaafaqaan duuna nukrin bacna duuna nakirin khilaaf la-aan ay isku waafaqaan maxay isku waafaqayaan cala ictibaari xukmi amrin amar xukumkii fiiradii iyo ictibaarkii oo amar ama sugnaanshaada isbaat haba noqda ama nafi wax xukumkii ayay isku waafaqaan amarkaasoo qad xadada soo dariyey oo wax cusboonaadoo yimi ah sharcan sharci ahaan oo waa dee xadiiadii sharciga ahayd wadalika ka xurmati salaati salaada xaaraamnimadkeeda weeyaanba bilxadai xada ay xaaraam ku noqonayso haddii dee ruuxu xadad kaba yimaado isagoo weysaysta mooyaane salaadi uma banaana waa sida xukumkaasoo xukum laguma ijmaacsan yahay walow dee xukumkaasi aanu ijmaaca daliilkiisu maanta ahayn nusuustii cadayd aan hayno ee nooguma sugnayd ijmaacuna nusuustaasunbuu adkaynayay oo wifqigeedii uu kuba yimaamo mustanadkiisa ahayd waaba sida taas oo kale kaas baa ijmaac lagu magacaaba horta ijmaac uu noqonaya bal markaa halkan waa tacriifkii ijmaaca kale kitaabkii hore ana isagoo basisan iyo sharixaan kuba soo aragno kuma joogsanaye waxa ay tahay uun waa is- itti- horta dee waa kii bimacna alcasmi buu ijmaac u yimaadaa tani waa tii bimacnihii labaad ee itifaaq ahayd waa dad iyagu dad ama casri cusuurta ka mida uun wixii culimo ah ee fuqahaa ee mujtahidiin ahaayee joogay ayaa dhacdo ama xaadito sharci ah inay wax kale ma eegayaan iyagu nadarkii xaadisooyinkii kale ma eegayaan amar sharciya ayay xukunkiisii isla meeldhigona isku waafaqeen iyada markaa maxaa la odhanayaa ee jamaaca baa la odhanaya kaas baaba itifaaqa sadee xurmatu salaat bilxadad rasuulka ilahi baa yidhi idaa axdatha axadukum markaa waxa weeyaan dee falaa yusalli xataa yatawada dee yaanu tukanin ilaa uu ka weysaysanayo waana wixii ijmaaca keenay koley marka naskii aan haynee naskii aan garanayno ijmaacan culimmadu xukunkiisa ay ku ijmaaceen faa'iide ayuu inoo soo kordhinaya walow naskii xukunka aan kaba qaadanayo aan naskii daliishadayno faa'iida inoo soo kordhinaya waa naska inaan horta takhsiis kuba iman inaan naski ku iman ta'wiil inaanu aqbalahayn ee dee saa uu yahay ayay markaa yahay ayaa dee ijmaacina uu inoo faa'iidaynayaa mضمuنkiisa laguma iجmاacayeen bal kaas baa lagu magacaaba ijmاc huwa isawi itifaaqu kuli ahli اlcasri dadkii iyagu casri cusuurta ka mida ehelkiisaa dhammaantood iswaafiqitaankooda ay isku waafaqeen ay culamaa ilfiqi dee inay casrigii oo dhan maaha ehelkii caamadii loogama jeedo bal culimmadii aan fuqahada ahayn loogama jeedo ooma soo gelayaan dadkii fuqahaba ahdee laakiin aqoontaa sare aan lahayn ee ijtihaad iyaguna ma tirsana waa dadkii iyagu culimmadii fiqigae mujtahidiinta ay duuna nukrin biduuna nakiirin calaa ictibaari xukmin ay isku waafaqaan calaa ictibaari xukmi amrin amar xukunkii ictibaarintii qad xadaa sharcan waa dee masaladini waa xadiio sharciya uun wax kale ma eegayaan iyagu wax kale kuma ijtihaadayaan sharci ahaan soo fulay soo dariyey wadalika ka xurmati salaati bilxadad marka wuxuu uhi waxtuja waa la xujaystay bilijmaaci ijmaaca baa la xujaystay oo dadkii dee ahlu sunna ijmaacan way xujaysteen min dilummati ummadan muxamadiyadaa xaggeeda kaba ahaaday laa hayriha iyada kayrkeeda oo ummadihii kalea wixii ay isku waafaqeen taas lama xujaysanayo ee ijmaaca la xujaysanaya waa ummadeenna muxamediyada intoodii mujtahidiintahayd wixii ay isku waafaqaan fii casri min alcusuur ama saxaabadii ha noqday ama intii kaba dambaysay sababta ummadan ijmaaceeda loo xujaystayna waa kan noo sheego wuxuuhi id cille ah cidani waa litacliil khusisad ummadeennan waxaa lagu khaas yeelay bilcismati xifdi iyo dhowrid lagaba dhowray inay wax baadila isugu tagto oo ilaahay baa subxaanah watacaala ummadu wasada cuduula kaba dhigay ilaahay baa uga dhigay dadkii shuhado ama dadka naftooda iyo gaadhsiintii rusushooda markhaatiha kaba noqdeen ama axkaamtiiba shuhadaa u noqdeen dadka xaggooda kaba soo fulaysay rasuulkii ilaahay baaba yidhi xadiid duruq kala duwan leh oo isxoogeynaya walow dee duruqda maqal kuma sugan yahay laa tajtamic ummatii calaa dalaala ummadaydu dalaalo un kuma kulmayso marka inay iyagu isku wada waafaqaan wax baatila ayaa ilaahay ka dhowray wixii ay isku waafaqaan muxuu noqon xaqunbuu noqonaya in haddii kale cismadanimay jirteen ummadii kale laakiin taa ma laha saa daraaddeed baa ummadeennan looguma khaas yeelay waxtuja waa la xujaystay bilijmaaci ijmaac min dilummati ummadan kaba mida xaggeeda ayaa la xujaystay laa hayri oo macnaa taasaa la xujaysanaya kaasaa xuja laa hayriha hayrkeedoo ummadihii kalea ijmaacoodu xujo maaha iyo itifaaqood haddii laba helo sababtuna idcille ee khusisad ummadan muxamediyada waxaa lagu khaas yeelay oo rabbi subxaana watacaala ummadaha kale kaga soocayba bilcusmati cismo iyagii lagaba dhowray oo laga ilaaliyey inay wax baadilah isku raacaan oo isku waafaqaan waxay isku waafaqeen xaqunbuu noqon haddii in badan ay baadil isku raacdana in diidan baa jiraysa wixii baadila ama wixii ay isku wada waafaqeen waa xaqun haddaba wuxuu ihi wakullu ijmaacin ijmaac kastaa fa xujatun xujo weeye fahuwa xujatun calaa man duulkii iyo dadkii bacdahu ijmaaca waqtigiisa dadkii joogay ama ijmaacay kaba dambeeyey fii kulli casrin saban kasta oo aqbala soo qaabila oo yimaadaba oo saban kasta oo soo qaabila ujeedadu soo qaabilayo dabadii imanayaba ijmaacaasi xujuu noqonaya uma inqiraadu casrihi casriga ijmaaca ma waa dadkan iyagu mujmiciinta ah ee maanta wax ku ijmaacay kol haddii shuruuddii ijmaaci uu buuxsamo casrigiisa ama iyaga casrigooda dhammaanshahooda uu dhammaado lam yushtarad lama shardiyayo ay filciqaadi xagga guntankiisa ijmaacaasi uu guntamayo waqiila waxaa la yidhi mushtaradun inqiraadka casriga waa la shardiyaya waa umuuro aada u sahlanaynu hore usoo aragnay wuxuu labadan bayd inoogu sheegayaa casharka halkaasi ku joogsan walow dee beydka dambe ama kelimada dambe labada bayd ee dambe ay ku xidhan yihiin ijmaacu kol haddii uu guntamo horta oo dadkii iyagu mujtahidiinta ahaa iyadoona cid khilaafsanayn dhammaantood xukum axkaamta kaga mida isku waafaqaan casrigooda horta ijmaacaasi waa guntamayo iyagii xujuu ku yahay kol haddii ay markaa ay ijmaaceen ijmaaci iyagii xujo ku noqonaya yaa kaluu xujo ku yahy dadkii dabadood yimi oo dhan oo iyaga casrigoodii mooye intii ijmaacdi mooye wixii ama iyagoo nool ha yimaadeen ama ha kaba dambeeyeen aqoon sare haba yeesheene ijmaacaasi wax la khilaafaya maaha oo isagii lagama bixi karo ee xuju ku noqonaya wakhtigaa la ijmaacay casrigaa la ijmaacay iyo cusuurtii ka dambeeyey oo dhan inay casrigii ka horreeyey iyada taasi waabay socdeenoo kuwa kuma jiraan ee wixii casriga ka dambeeye soo markaa dabadiyimi oo dhan xuju ijmaacaasi ku noqonaya taasi waa mas'alo waa arrin cadtaasi masalada oo barnaamijyadu ijmaaco hadduu guntamo xujuu noqonayaa ciddii ijmaacdayna xujuu ku noqonaya kama noqon karaan ciddii ka dambaysayna kama bixi karaan casrigaa iyo kuwii ku xigay iyo kuwii kusii xigayba ilaa waqtigeedna la soo gaadhiyo wax kaba dambeeya masale labaad buu dhigtayoo ijmaacu waqtiguu guntamaya marka wuxuu leeyahay guntanka ijmaacu guntamaya wuxunbay ka dhalanaysaa itifaaq dadkii mujtahidiintaee waqtigaa joogay iyadoo cidi aanay khilaafsanayn xukun mas'alo ama nafyi ha noqdo ama ihbaate ay isku waafaqaan taasbuu marka kol haddii itifaaqaa la helo uu guntamay sidaa daraaddeed lama shardiyayo casrigiisaasi ujeedadu waa dadkii mujmiciintaha ee markaa joogay inay dhammaadaan oo ay wada dhintaan lama shardiyayo si uu ijmaacaasi u guntamo ee kol haddii iyagii ay itifaaqii lagaba helay ijmaaci waa guntamay iyagii iyo keyrkoodba xuju kuma noqonaya marka iyaguna kama noqon karaan oo kama bixi karaan ee ciddii dabadoo timi na anigu masaladii dib baan u eegayaa ma odhanayo taasi iyadu waa qowl qowl labaad baa jirto xagga inciqaadka uu ijmaaci guntamayo itifaaqi waa la hayaa laakiin inuu noqdo ijmaaca aan la khilaafi karina uu guntamay waxaa loo shardiyayaa inqiraadulcasri inqiraadulcasrina waxay ka dhigan tahay dadkii mujmiciinta ee markii hore waxaan isla meel dhigay inay horta wada dhammaadaan ay wada dhintaan waayo ina waxa suurtagala midkood arag aragti dambe inuu yeesho wixii ka laamaaba suurtagala intay nool yihiin weli ijmaaci muu guntamin markay wada dhintaan baa ijmaacaasi guntamaya suuradaasna koley maxduurro kale ka ratimaya umuuro kale ka laasimaya umuuraha kale ka laasimayaana waa labada bayd ee dambe wuxuu inooguba imanayo laakiin qowlka raajixi muxuu ama sawaabka haddii kale ijmac maba jiraye waa inaanay shardi ahayn in casrigaasi dhammaado ee kol haddii itifaaqi dhacay ijmaaci waa guntamay inciqaadkiisana shardi umaha casriga oo dhammaada ama qowlka labaad iyo waxa ka ratimaya waa casharka dambe aynu inooga bilaabay insha allahu tacaala marka wuxuu uhi wakullu ijmaacin ijmaac kasta fa xujatun fa huwa isagu xujatun xujo weeye calaa man waa duulkii iyo dadkii bacdahu ijmaacaa dabadii ahaaday ee ujeedadu dadkaa iyagu ku ijmaacay casrigaa lagu ijmaacay dabadii yimi oo dhan fii kulli casrin casri kastoo aqbala soo qaabilaya alifta alidlaaqa isaguu imanayo dee dabadii yimi oo dhanba xujuu kuba noqonaya uma qiraadu casriga waa ijmaaca casrigiisii ujeedadu waa dadkii wax ku ijmaacay ahlalijmaac inqiraadkoodii ay wada dhintaan markaas lam yushtarad looma shardiyayo ay filciqaadi guntanka uu ijmaacu guntamayo ee kol hadday iswaafaqeenba ijmaaci waa guntamaya waqiila waxaa layidhi mushtaradun wixii intaa ka dambeeya ama mushtarad wixii ka ratimayay waa labada beeye dambe allah subxana watacaala bismi lah alxamdulilah wasalaam alah salaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu caleyh wasalam